shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada muqdisho madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayuu kaga hadlay heshiis uu sheegay inay la galeen dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweyne waare ayaa sheegay in wixii tabasha ah jiray la dhammeeyey wixii hadda ka dambeeyana ay si buuxda loo shaqayn doonaan dowladda federaalka islamarkaasna ay yeelan doonaan wada shaqayn buuxda wuxuu madaxweyne waare uga horeen ka hadlayaa sababta xilligan soo dejisay inay heshiis la galaan dowladda federaalk ee soomaaliya annagu dowladda waxaan ku heshiinay in tabashadii hirshabeelle ay gaar ahaan u tabanaysay runtii tabashada aan tabanaynay waxna annaga hirshabeelle ay gaar noo yihiin amnigaa ka mida sidaad ula socotaan culays aan la qiyaasi karin ayaa amniga xaggiisa annaga naga saaran waddadii jowhar iyo muxuu ahay xamar waa xihan tahay waddada beledweyne iyo buuliburt waa xihan tahay waddada jalalaqsi iyo jowhar waa xihan tahay wadooyin kaleeto oo degaanada muxuu ahay ii sheeg marna waa furan yihiin marna waa xiran yihiin dakhliga xaggiisa oo fiscal federalismka ama federalismka muxuu ahay waddanka dekedow leeyahay annaga zoonkan aan ku naallo economic zoonkan aan ku naallo dekadiisa waa xamar dekadiisa hadday xamar tahay waxa noo soo dego xamaray nooga soo degaan waxaan dhoofinaa hun xamaray ka dhoofaan in muxuu ahay fiscal federalismkii la hirgeliyo oo dekadaas anagu aan muxuu ahay sida kismaayo iyo muxuu ahay boosaaso ay u shaqeeyaan u shaqaysa dowladdii federaalka ahayd oo dhanna marti u ah in muxuu ahay saamiga aan ku leenahay nalaga siiyo culeysyada jira oo ah in fiscal federalismka la hirgeli ka mid tahay alcumuum annagu dhibaatooyinka aan qabno kuwa hadda aan mataqaana aan bilaabayna maaha waa kuwa dowladduna ogtahay shacibkuna ogyahay laakiin keliya in laga wada shaqeeyo in dhibaatooyinkaas la xaliyo haddiiba dowladdii ay muxuu ahay xildhibaanadeennii iyo salaadiinteennii iyo dadkeennii iyo maamulkeennii ay ku qancisay inay wax ka qabanayso dhibaatooyinkaas taagan annagu waa aqbalnay inaan muxuu ahay annagoo u danaynayna xaaladda uu dadkeennu ku sugan yahay kale madaxweyne waare ayaa rajo ka muujiyey in dowladda soomaaliya ay qaadi doonto tallaabooyin kale oo heshiis ay kula gaari karto maamul goboleedyada kale ee dalka isagoona ka codsaday dowladda federaalka ee soomaaliya inay ilaaliso waxyaabihii ay ku heshiiyeen maadaama sida uu sheegay isagoo ballanta uga baxay maamul goboleedyadii kale ee saaxiibadiis ahaa sida hodalka u dhigay waxaan rajaynaynaa dowladdu inay ka midho dhaliso wadahadalladaas dhibaatooyinka aan sheeganana ay wax nagala qabtaan haddii ay wax nagala qabtaan oo arrimaha jir ay xalliyaan waxay incentive siinaysaa maamulada kaleetane inay yidhaahdaan muxuu ahay ii sheeg wadahadalku faa'iidaa ku jirta wadahadalku mirow dhalaa laakiin haddii annagana la dhaho muxuu ahay ii sheeg danteena nalaga raaco laba dhibaataan qabnaa annagoo saaxiibadeenna muxuu ahay mataqaanaa yani ballantii uga baxay oo mataqaanaa aan aan muxuu ahay aan aan ishaysanno aan aan ahaano aheyd inaan uga baxnay waan uga baxnay runtii sababtoo ah annaga culayska na geeyayaa meeshaas la gaarsiiyey ayaguna waa ogyihiin waana waana waan u micnaynay laakiin hadday haddana ka mida dhalin waayaan waa labageeriyaad waay marka arintaas inay faa'iido dhasho waxaan rajaynaynaa niyad wanaagga nala tuso inay ka dhalan afartii bishan ayay ahayd markii shir ay magaalada kismaayo ku yeesheen madaxda dowlad goboleedyada ay kaga dhawaaqeen inay hakadgeliyeen wada shaqayntii dowladda federaalka lamana oga sida ay uga jawaabi doonaan mas-uuliyiinta maamul goboleedyada kale ee dalka hadalkan ka soo yeeray madaxweyne waare maadaama uu qaatay go'aan lama filaan ah oo iyaga ka madax bannaan cabdifataax macanuur soomaali kebal muqdisho